الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد kitaaب الصلاaة hada محله salaadii kitaabkeedii ayaan gaarnay kitaabkii koobaada noo soo dhammaaday waa midkii labaad kitaab luqada waxaa lagu yidhahdaa aljamcu wadamu waa shay laysku keenay xagga isdilaaxana waa ismun lijinsin min alaxkaam axkaam oo jinsi guud wadaagta laakiin anwaac kala duwanoo badan ah magaca kulminaya ayaa la yidhaahdaa kitaab waa ismun lijinsin min alaxkaam salaada xagga luqada waxaa la yidhahdaa adducaa salaada xagga luqada waa adducaa istilaaxa xaggiisana waxaa la yidhaahdaa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi bisharaa'ida makhsuusa waxaa la yidhaahdaa aqwaalun wa afcaalun waa aqwaal iyo hadallo iyo afcaal muftataxatun bitakbiiri oo lagu bilowdo allaahu akbar mukhtatamatun bitasliimi oo lagu soo qatimo assalaamu calaykum bisharaa'ida makhsuusa sharaa'id gaarana lagu sameeyo ayaa la yidhaahdaa xagga istilaaxa xagga luqada waa adducaa xagga istilaaxa waa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi bisharaa'ida maqsuusa asalaatu salaada mafruudatun waa mid la waajib yeelay salaada waa la waajib yeelay waa farad xugunkeedii ayuu ku bilaabay salaadu waa farad waana rugni min arkaani alislaam qofka ka taga labay culummadu u qaybiyaan qofka uga taga juxuud iyo waajibnimadeedu diidan yahay amase istihzaaba ku sameeya oo yidhaahda forforarsi looma baahna ama yidhaahda dhib male haddii la iska forforarsana hadda waa iska forforarsi waa iska forforarsi oo istihzaa midaaba yiriba hade wuxuuhi dhib male salaadda in la diidaana saxba maahan u yidhi hade banooniga waa la cayaaraa tan laftirkeeduna waa jimicsi nuuc kalaa u yidha iyadana qaab kalaa la iskaga forarsanaa marka waa isku mid u yidhi banooniga iyo salaada iyo waxaasoo dhan nuucaas culummadu waxay isku waafaqeen inuu gaal yahay qofka ama diida waajibnimadeeda oo yidha waajib ma ahan ama waajibnimadii haba diidima laakiin waa ku jeesjeesa waa ku dheeldheela kaas inuu gaal yahay culummadu waa isku waafaqeen laakiin qofka hadduu aaminsan yahay inay tahay rugni min arkaan alislaam diintii islaamka ka mid tahay haddana ficil ahaan uusan u samaynayn wehsi uu uga tago culummadu way isku khilaafeen imaamu shaafici iyo a'imo kale waxay yidhaahdeen qofkaasu waa muslin caasi ah islaamkiina kama bixin xaakimka muslimiinta waajib waxaa ku ah inuu soo qabto qofkaas toobadna uu ka dalbado oo u yidhaah toobad keen hadduu toobad keeni diidana inuu dilo aa waajib ku ah waxa loo dilaana waa xad ee gaalnimo ma ahan isagoo waxa weeyaan muslimaha la dilaa marka la dilo markaas waa lagu tukana janaasada waana la aasaa mana banaano taari salaad iska socda muslimka dhex socda aimo kaleo imaam axmed uu ka mid yahayna waa ay khilaafeen sidaas waxay yidhaahdeen qofka salaada ka taga cudurdaar oo uu uga tegay aysan jirin muslim maahan islaamkana waa ka baxay walow wehsiba ha uga tago hadduu rabo maxaa yeelay nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam man taraka salaata faqad kafar kufrigaasna kufrigii akbarka ahaa saxaabada ku xambaareen saxaabadu waxay u fahmeen inuu yahay kufrigii akbarka ahaa wax khilaafana saxaabada lagama soo naqlin saxaabada qofka salaada ka taga inuu ridoobay sidaasay ka aaminsanaayeen sidaas marka daraaddeed labada qowl qowlka xagga daliil ahaan xoog badan qofka salaada aan tukan waa inuusan muslim ahayn haddii awal uu reer lahaa reerkii iyo asagu waa kala furan yihiin hadduu nin ahaa islaamtu waa ka furan tahay hadday haweenay hadninkay waa ka furan yahay islaamka ka mid ma ahan diinkiisa taariku salaad qof ah diintii islaamka waxba kama haysto marka nin taariku salaada iyo gabar tukato isqaba diin islaam ma ahan mana isqabi karaan xalaan iskuma aha wuxuu gowracana waa bakti oo waa wax gaal murtadhu gowracay markaa qofka salaada ka tegay muslim ma ahan asalaatu salaada salaada almafruudatu la waajib yeelay khamsun waa shan nusqooyinka gabal waxaa ku sugan asalawaatu salaadaha salaadaha almafruudaatu la waajib yeelay khamsun waa shan ishkaala ku imaana marka nusqadaas ishkaalku wuxuu yahay asalawaatu waa jamc almafruudaatu aa laga sifeeyo jamc kalaa khamsun oo mufradaha lguaa lagu qabray ishkaalkaasna jawaabtu waxay tahay asalawaatu asha ku jirtaa jinsiya isimka mar haddii aljinsiyaha ku jirto wax kastaa looga qabri karaa jamac iyo musane iyo mufrad wax kastaa looga qabri karaa asalaatu salaada salaada almafruudatu la farad yeelay khamsun waa shan adduhru waa duhurkii marka wujuubkaas waxaa la yidhaahdaa waxay waajibtaa salaada salaad walbaaba waqtigeedu marka uu galo ay qofka waajib ku tahay wujuubkaas waa wujuub muwasaca waajib muwasacaha la yidhaha waajib muwasaca waxaa loola jeedaa markii waqtigu galo qofka waxaa ku waajibaya waqtigaas dhexdiisa inuu ku tukado waajib kuma ahan awalka inuu ka tukado waajib kuma ahan dhexda inuu ku tukado salaada waxaa la rabaa waqtigaas intuusan dhammaan inuu tukado waa waajib muwasacaha la yidhahdaa laakiin hadduu dib u dhigo dib u dhigo dib u dhigo ilaa waqtigii uu ka baaqi yahay in qadar ragcaadkii la eg oon ka badnayn markaas wuxuu noqonaa waajib mudayaq waa waajib oo la ciriiriyey oo uu ku dambaaba hal daqiiqa hadduu dib u dhigo markaas kadib laakiin marka hore waajib muwasacay ku waajibaydaa oo waqtiga qaybihiisa dhammaan meeshuu raba uga samayn kara meesha meesha dhex awalkuu ku samayn karaa dhexduu ku samayn karaa caaqilkana waa ku samayn karaa waa waajib muwasaca oo waqtigaas dhexdiisa laga rabo asalaatu salaada almafruudatu la farad yeelay khamsun waa shan aduhru waa duhur aduhru salaatu duhri weeye duhurka salaadiisii weeye wa awalu waqtihaa duhurka waqtigiisa kan ugu horeeyana zawaalu shamsi waa qoraxda leexashadeeda can wasadi samaai cirka dhexbartankiisa ay ka leexato duhurka waqtigiisa waxaa ugu horeeya qoraxda oo ka leexata cirka dhexbartankiisa oo u leexata dhanka ay u dhici jirtay ee galbeedka qoraxdoo u leexata wey cirka dhexbartankiisa inay ka leexato qofka hadduu doonaya inuu garto oo uu rabo si saxa inuu u garto sida ugu fiican waxay tahay waa inuu istaago meel bannaan oo dhulka ka mid aho siman meel dhulka ka mid ah oo siman waa inuu istaago marka uu istaago cimaamadna waa inuusan wadan kabana wadan cagaha caadiga inta kalena waxbay qaldaayen cagaha caadiga aho dhulka dhigayaa surkiisana waa toosinaya mana laalaadinayo gadaal u qalloocin mee toos uu iska dhigaya markaas aa hooskiisa meesha madaxiisa uu calaamadayna intaan la gaarin wada wakhtiga istiwa waa calaamadayna markaas uu calaamaday isagoo taagana qof kale u calaamadayn isagu ma calaamaday karo isaga waaba taagan yahay marka marka loo calaamadeeyo waa u sugaa hooskaas intuu soo gaabanayo weli lama gaarin cinda alistiwaa istiwaagii lama gaarin hooskaas intuu soo gaabanayo marka uu joogsado oo uu gaabashadii joojiyo ousan mar dambe dib u gaabanayn siyaadana aysan ku darmayn markaas waa marka la yidhaha istiwaa waa marka ay xaaraam tahay salaad sunno mudlaqa in layska tukado waa markaas markaas istiwaa laleeyahy markuu bilaabo hooskii dhankii uu awal ka soo gaabanay maayo dhanka kale oo mashriq amase qorax ka soo bax xaggeeda inuu u dhaqaaqo oo u siyaado duhur aa la yidhahdaa waa kaasa hal wax yar marka la xaqiijiyo inuu dhankaas wax u siyaadeen markaas waxaa la xaqiijiyey duurka inuu galay waa xaqiiqo walow qadar yarba ha ahaado markau qofku xaqiijiyo in hooskii dhankii uu awal ka imaanayo maahna dhanka kale wax ugu darmeen walow waxaasu cidiba ha la ekaado waxaa la xaqiijiyey duhur inuu galay waa la xaqiijiyey waxaa laleedahay cirkii dhexbartankiisay ka leexatay qoraxdu dhexbartanka marka waa un sida aragtidu tahay ee xaqiiqatu fii nafsi اlamri maahan hadde qoraxduna mar walba isku meel ma baxdo isku meel ma marto qoraxdu oo wadooyinka ay ku socota way kala duwan tahay bal waxay yidhahdeen culummadu laba maalin oo isku xigta meel qoraxdu ma marto sidaas darteeda mar hoosku labada lugood hoostoodu ku soo aruuraa cinda alistiwaa marna wuxuu jirayaa koofur marna waqooyuu jire intabaa noqona hoos waa wareegaya ee laakiin adiga waxaa la rabaa miisaankaasaad fiirine marna dhankaanu hoos waa soo gaabana dhanka galbeedku ka soo gaabana waa soo gaabana xaggaagu u socda markuu gaabashada joojiyo waa istiwaa dhanka kale markuu siyaado u bilaabana duhura la gaaray waana dariiqa waxiidka ah lagu ogaado oon dariiq kale jirin wey adduuru waa walu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeya zawaalu shamsi waa qoraxda leexashadeeda can wasadi samaa cirka dhexbartankiisa ay ka leexato wa aakhiruhu aakhiru duhri wa aakhiruhu aakhiru waqti duhri duhurka waqtigiisa kan ugu dambeeya idaa saara waa marka uu noqdo dillu kulli shay-in shay kasta hooskiisu midlow asagoo kale bacda dilli zawaali hayra dilli zawaali hooskii zawaalka kayrkiisa duhurka waqtiga ugu dambeeya oo uu ku dhammaado waxay tahay sidaan soo sheegnay marka duhurka la cabirayo hoos yar oo baaqiyaha cinda alistiwaa soo haraa siduu hoos ku soo socdo oo dhankan uu uga soo socdo maqribka dhanka galbeedka su uga soo gaabana uga soo gaabana hoos yar ah baaqi noqona hoosku dhammaanma wax yaraa baaqi noqona intaas waxaa la yidhahdaa dillu listiwaa dillu listiwaa waxaa loola jeeda adillu lmawjuudu waqta alistiwaa dilliga oo waqtulistiwaaga mawjuudkaa kaasaa loola jeedaa dillu listiwaa hooskaas marka qadar legi mar waa islamana eka mar waxa dhacdo in xoogaa dheeriya oo qoraxdu waa khaasatan marka ay ama dhanka waqooyi u badanta ama dhanka koonfure hooskaas xoogaa wax yar waa dheri hooskaas waa calamayn intuu jeedo hadhow markii hooskaas qadarkaasoo kale laga jaro inta soo harta iyo shaygu markay isla ekaadaan duurkii markaasuu dhammaada maahan shayga iyo hoosku markay isla ekaadaan maahan shayga hooskiisa waxaad ka jaree qadarkii cinda alistiwaaga joogay hooskii joogaad ka jaree hooska soo haray iyo shaygaad isku cabiree markay inta kale isla ekaadaan markaasuu dhammaaday waqti duhur waxaana la gaaray waqti casir wax u dhexeeyana ma jiro labada waqti oo duhur iyo casri waqti u dhexeeya ma jiro oo aan duhurna ahayn casirna ahayn maba jiro wa aakhiru aakhiru waqti duhri duhurka waqtigiisa kan ugu dambeeyaa haabitu waa sugnaana idaa saara marka uu noqdo dillu kulli shayin shay kasta hooskiisa milow asagoo kale bacda dilli zawaali hooskii zawaalka ka gadaal macnaha hayra dilli zawaali zawaalka hooskiisii ka gadaal xaalu ahaaday miligu dillu siwaana waa adilu lmawjuudu waqta zawaal weeye waalcasru casirkii weeye waa salaadii casr waalcasru waa salaatu lcasri waa salaadii casir wa awalu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeya aziyaadatu ziyaado weeye calaa dilli lmili miligii hooskiisii wax ku siyaadaan duurkii wuxuu ahaa shaygii iyo hooskiiya isla ekaaday marka laga jaro dillulistiwaa intii kalea isla ekaatay casirku waa intaasoo wax ku siyaadaan waxay rabaanba ha ahaadee qadarka ugu yar markuu ku siyaado waa muxaqaq in casir jiro qadarka ugu yar markuu ku siyaado waa muxaqaq in casrigii jiro waqtigii casriga la gaaray waalcasru wa salaatulcasri waa salaadii casirka wa awalu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeyaana aziyaadatu waa ziyaado calaa dilli lmili miligii hooskiisii wax ku siyaadaan wa aakhiruhu aakhiru waqti lcasri waqtiga casriga kan ugu dambeeya fi likhtiyaari fi lqowli اlmansuubi ila alikhtiyaar qowlka loo nisbeeyey doorashada yamtadu waa taagnaana waqtigu ilaa dilli lmilayni labanlaab hooskiis ymtadu ilaadaa waxaa lagu tacalujinaa ficil maxduuf oo ymtadu wa aakhiruhu aakhiru waqti اlcasri casriga waqtigiisa kan ugu dambeeya fi اlikhtiyaari fi lmansuubi ila alikhtiyaar qowlka loo nisbeeyey doorashada oo ikhtiyaarka loo nisbeeyey ymtadu waa taagnaana huwa waqtulcasrigii ilaa dilli lmilayni labanlaab hooskiisa shay walba hooskiisa waa inuu ku laba jibaarmo shay walba hooskiisu waa inuu ku laba jibaarmo ilaa intaas waa waqtulfadiila iyo waqtulikhtiyaar iskugu jiraan qadarkaas macnaa inta ugu horeyda waa waqtulfadiilihii ilaa halkaas la gaarayana waa waqtulikhtiyaar awal marka shay walba iyo hooskiisa marka dilulistiwaa laga jaro hoosku markuu shayga wax yar ka dheeraado waa waqtiga casriga awalkiisa waana waqtulfadiila ilaa laga gaarayo shay walba hooskiisa inuu ku laga jibaarmana waqtulikhtiyaara laydha waqtulikhtiyaara laydha wa fi ljawaazi wa fi ljawaasi wa fi lqowli اlmansuubi ila ljawaas qowlka loo nisbeeyey jawaaska bikaraahatin maca karaahatin aa ku jirta meeshaas laakiin karaahiya la jirto ilaa quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda intii laga gaaro wey ilaa qoraxda dhiciddeeda laga gaara waqtiga casrigu waa baaqi laakiin waa karaahiyo in halkaas la gaarsiiya halkaas in la gaarsiiyaa waa karaahiyo culummadu waxay yidhahdeen casriga asagu shan waqtiyuu leeyahy waqtulfadiiluu leeyahy waqtulikhtiyaarna waa leeyahy waqtuljawaas bilaa karaahana waa leeyahy waqtuljawaas maca karaahana waa leeyahy waqtutaxriimna waa leeyahy shantaas waqtiyuu leeyahy casrigu waqtulfadiila waa waqtiga ugu horeeyo salaadu gasho salaada casri markay gasho ugu horayda waa waqtulfadiila waqtulikhtiyaar waqti la doortay waa ilaa shayga iyo hooskiisu laba jibaan ay isku noqonayaan waqtuljawaas bilaa karaaha waa laga bilaabo shayga hooskiisu markuu ku laba jibaarmo ka bilow ilaa halkaas waqtulikhtiyaarkia ku dhammaaday ilaa boorboor qoraxdu ay yeelanaydo oo dhicidda ay ku dhowaanaydo waktiga ay boorboorka noqoto kulaylkeed inta baaba'ay waxa weeyaan ayadii gaduudku galay waktigaas ilaa laga gaarayo intaas way iska jaa'is waktigaas marka la gaaro wuxuu noqonayaa karaahiyo karaahiyo in heerkaas casirka la gaarsiiyo haddii uu la gaaro wakti aan afartii ragca ku filnaynna waa waqtu taxriim oo waa xaaraan qofka muslimkaa inuu salaadii casir u dibdhigo wakti aan afar ragca ku filnayn oo markuu xirto laba ragc ama saddex tukadaa qoraxdiiba dhacda casirkii waa tukaday laakiin xaaraan weeye ma banaano waa ku dembaaba waa midii nabigu sala allahu calay wasalam tilka salaatu lmunaafiq uu yidhi wey waa suga qoraxankay sii dhacaydu afar ragco sida digaag biyo cabaaya gaw gaw gaw uga siina ousan ku qushuucayn marka waktigaas waa waktigaan fiicnayn shantaasi marka u qaybiyeen shantaas u qaybiyeen wlmaqribu wa salaatu lmaqribi maqribka salaadiisii weeye wa waqtuhaa salaada maqrib waqtigeedu waaxidun waa hal mid maqribka asagu shan maahan saddex maahan hal waqti weeyu waa qowlkii qadiimka ahy shaafici qowlkii qadiimka ahy shaafici wey wa waqtuhaa salaada maqrib waqtigeedu waaxidun waa mid wa huwa waqtulmaqrib guruubu shamsi waa qoraxda dhiciddeeda iyo wa bimiqdaari maa shay qadarkiis yuadinu faacilkii shaksi ka dhig qof walbaa laga hadla yuadinu shaksu qofku uu adimayo wayatawadau uu weyse qaadanaa wayasturulcawrata cawrada uu asturaa wayuqiimu salaata salaada uu aqimaa wayusalli uu tukanaa khamsa rakacaatin shan ragco maqribka waqtigiisu intaasu leegyahay oo aan wax u dhexeeya la arag waa qadarka qoraxdu markay dhacdo qadar uu qof ku adimo qof ku adimo oo hadde adinka laftigiisa isagoon weyse qabin hadduu adimo adinku waa ansaxa waa un karaahiyo laakiin adinku waa saxa isagoon weyse qabin haddii uu adimo isagoon weyse qabinuu adime afka markuu adinkii ka qaadayu weyse qaata cawradiiu asturto dharuu xirta salaadiiu aqimay shan ragcana waa tukaday shanta ragca waa saddexdii maqribkao faradka iyo labadii raatibada ka dambeeyey wax u dhexeeyana male khalaas maqrib waa tag intaasu la egi dii intaas wax kale la dhexgelsho waa baaba'aaba waqtigu intaas oo xiriiruhu leegyahay qowlka jadiidka shaafici waa kaasa laakiin qowlkaasu waa daciif qowlkaasu waa qowlkii jadiidka ahayo shaafici waana daciif waa qowlkii dambe laakiin waa daciif laakiin waa daciif waxaa raajaxa qowlka qadiimka aho shaafici mas'aladan masaa'il dhowraha jiroon labaatan gaarayn oo la rajaxo qadiimka oo laga raajaxsan yahay jadiidka ilaa toddobiyo toban masale ay sheegaan culummadu marka mas'aladan waxaa raajaxa qowlka qadiimka qowlka matniga noogu yilaa wuxuu ahaa qowlka jadiidka oo shaafici waana daciif sidaas daraaddeeda muxadisiinta shaaficiyada dhammaan waxay rajaxeen qadiimka sida imaam nawowi raximahullah sida imaamu lbayhaqi sida abu sulaymaan alkhadaabi sida ibnu khusayma dhammaan kaasay rajaxeen imaam ibnu khusayma waxaa muxadisiinta shaaficiyaba halkaasay wada mareen bal qaara waxay yidhaahdeen qowlkan oo ah salaada maqribku in la doorto qowlkii qadiimka in la doorto aan waxaan baleenahay waa jadiid markaasaa lesaad u leedihi ilaa markii hore shaafici wuxuu qabay salaada maqrib waqtigeedu waa taagnaana ilaa maqiibi shafaqi alaxmari gaduudka oo qoraxdu markay dhacdo ka muuqda halkaas iftiinka gaduudan ilaa guduudku baaba'ayo waqtigu waa jira waqtigaasun waa ka badan yahi inta la sheegay qowlkii hore oo qadiimkoo shaaficiya wuxuu ahaa waqtu lmaqrib yamtaddu ilaa maqiibi shafaqi alaxmari sharxna waa idin dhigaa qaasimiga waa idin dhigaa waa taagnaanaa waqtiga maqribka ilaa iftiinka gaduudan uu ka baaba'o waa taagnaana qowlkii qadiimkaa saas ahaa qowlkii jadiidkana matniga ku qadan muxadisiintii shaaficiyada ee ibnu khusayme leh ee waxa weyn bayhaqi leh ee abu sulaymaan alkhadaabi leh ee imaam nawowi leh kulligood waxay yidhahdeen qowlka qadiimka kaasaa raajixa oo ah waqtu lmaqrib yamtadu ilaa maqiibi shafaqi alaxmar waqtiga maqribku wuxuu baaqi ahaanoo taagnaana ilaa uu ka qarsoomo iftiinka gaduudane dhanka qoraxdu u dhacday ka muuqda gaduudku ilaa uu baabao oo markaas boorboor meeshii noqoto ilaa gaduudku baabao waa taagnaana qaara waxay yidhahdeen marka qowlkaas laftirkiisa oo awal qadiimka ahaa aaba jadiid aan dhehayna saalayseed ku leedii ila jadiidkanaa ah matniga ku yaalla isagaana ka dambeeyey waxaan kuleenahay yidhahdeen shaaficiya wuxuu yidhi xadiidka sidaas sheegaya oo sheegaya maqribka waqtigiisu inuu yahay xataa yaqiiba shafaqu alaxmar xadiidkaasu hadduu saxiix noqdo asagaa madhabkaygiya uu yidhi shaafici xadiidkiina saxiixu noqdo oo sababta dhanba loo rajaxaya xadiiskiia saxiix noqday idan waxay yidhahdeen waaba qowlkii ugu dambeeyey waaba qowlkii ugu dambeeyey ilaa xadiiskuu ku xihay xadiiskiina waa ansax marka sida sawaabka waxay tahay waqtu lmaqrib yamtadu ilaa maqiibi shafaq alaxmar waqtiga maqribku waa taagnaanaa ilaa iftiinka gaduudka gaduudku ilaa uu baabao marka gaduudku baabao boorboor ay meeshu noqoto markaas khalaas ceshihiyaa la gaara ceshaha iyo maqribkana wax udhexeeya male wax waqtiho udhexeeya ma jiro sidaasaa raajiya marka ee qowlkan leh maqribku wuxuu asaga dhamu ku dhammaanayaa waa inta la adimo la weyse qaato cawrada la asturo oo la aqimo shan ragca la tukado khalaas qowlkaas jadiidkiiba ha ahaadee qowlkaas waa marjuuc waana daciif waalcishaau waa salaatulcishaai waa salaadii cishaa wa awalu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeyaana haabitun waa sugnaana idaa qaaba markuu qarsoonaado ashafaqu iftiinka alaxmaru gaduudan shafaqa gaduudan waa marka qoraxdu dhacdo gaduudka ka muuqda dhanka qoraxdu u dhacdo gaduudkaasu int markuu qarsoomo oo la waayo oo meeshu boorboor noqoto cishaa la jooga ceshiyaa la joogaa khilaafna male ceshiyaa la joogaa boorboorkaas cabaar marka la jooga dan caddaanu isku bedela weli waa ceshihii kadibay madow noqone madowgaas in la gaarsiiyaana fiican oo boorboorka iyo caddaanka labadaba laga gudbiyo cesha laakiin mar haddii meeshu ay gaduudku ka dhammaaday boorboor noqoto dhanka qoraxda u dhacday waqtiga ceshaha la jooga waa dhammaaday maqribkii labada salaadoodna wax udhexeeya male wlcishaau waa salaatulcishaai waa salaadii ceshaha waa awalu waqtihaa salaadaas waqtigeeda kan ugu horeeyaana haabitun wuxuu sugnaanaa idaa qaaba markuu qarsoomo ashafaqu iftiinka alaxmaru gaduudan wa aakhiruhu aakhiruulwaqti waqtiga kan ugu dambeeya fi likhtiyaari fi lqowli lmansuubi ila alikhtiyaar qowlka loo nisbeeyey doorashada yamtadu waa taagnaana ilaa ulufi leyli ilaa laga gaaro habeenka saddex meelood meel ceshaha waqtigiisu waa aragnay meeshuu ka bilowda ceshaha waqtigiisu meeshu oo waqtulikhtiyaarkaa wuxuu leeyahay wuxuu ku dhammaanaa habeenka saddex marka loo qaybiyo meel markay tagto maalan haddii habeenka aan ka soo qaadnay inuu yahay laba iyo toban sac de habeenku annaga laba iyo toban sac ma noqdo waa ka yarya habeen ilaa habeen waqti waa inaad fahanaa haddii salaada subax dhalato habeenku waa dhammaada marka labiiyo toban sac ma dhamma marka haddii ay noqon lahayd labiiyo toban sac wuxuu noqon lahaa uludku afar sac marka la gaaro laakiin haddii habeenku labiiyo toban ma dhama ma dhamma marka habeenka calaa kulli xaal saddex adugu u qaybin inta uu yahay hal qaybu markay tagto waqtulikhtiyaarku waa halkaas waana weliba waqtiga ugu fadliga badan waqtiga ugu fadliga badan wey waqtigaas waa waqtiga ugu fadliga badan oo ahlulcilmiga gobol waxay dha maya ilaa nisfu leyli wey waqtulikhtiyaar qaara mareen wa aakhiruhu waqtiga aakhirkiisa waqtiga cishaha aakhirkiisa fi likhtiyaari fi lqowli lmansuub ila alikhtiyaar qowlka doorashada loo nisbeeyey ilaa ulu leyl weeye wa fi ljawaasi wa fi lqowli mansuubi ila aljawaas qowlka loo nisbeeyey bannaanaashadana yamtadu waa taagnaanaa ilaa duluuci lfajri fajarka dhalashadiisa intii laga gaaro fajarka ahaani labeeye cishaha wuxuu dhammaanaa salaada subax adinka dambe markii la adimo adinka hore weli waa cishi adinka dambe marka la adimo oo salaad subax dhalato halkaasuu ku dhammaanaa waa waqtuljawaas cishaha halkuu ku dhammaadaa culummadu waa isku khilaafsan yihin shaaficiyadu sidaasay qabaan xanaabiladuna kama agdheera kaliya meesha uu ka cabiray jawaas ay waxay ka cabiraan waqtu daruura waa waqti daruuro ah marka lix saac la gaaro ama se habeenka dhexbartankiisa lix saacdu maahan kala habeenka dhexbartankiisa dhexbartanka niskaa horeeya lix saac intaan la gaarinaa nisku dhammaana marka nisfu leyl la gaaro waqtigii waa dhammaaday jawaaska ahaa ay leeyihin xanaabiladu laakiin oo nisku ku dhammaana laakiin waxaa ka dambeeya waa waqtu daruura qofkii macnaha ay u suurtogeli weyda ka hor u iska tukan kara laakiin waqti oo iska jawaasa ma ahan shaaficiyaduna sidaanay qabaan waxay deliishadeen xadiis saxiix ah laakiin aan sariix ahayn culummada yidhaahdeen salaada subax dhalashadeeda ceshuhu ku dhammaadaa xadiis saxiixa oo saxiix muslimka ku yaalla oon sariix ahayn oon mas'alada ku caddayn ayay deliishadeen xadiiskaas wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam waa xadiidkii abi qataada radia allaahu canhu nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam laysa fi nawmi tafriidun inama atafriidu calaa man akhara salaata xataa yadkula waqtu salaati اlukhraa laysa fi nawmi tafriidun hurdada qofku hurday gaboodfal iyo gaabin xaq laga gaabiyey kuma jiro inama tafriidu calaa man akhara salaata gaabin iyo gaboodfal wuxuu ku sugan yahay qofka salaada dib u dhiga xataa yadkula waqtu salaati اlukhraa ilaa uu galo salaadii kale waqtigeedii marka waxay yidhaahdeen salaada kale waqtigeeda ilaa uu galo waqtiga hore waa baaqi waa baaqi duhuraa la joogay ilaa casir uu galo waa baaqi duhurki casiraa la joogay casir waa baaqi ilaa maqrib uu galo maqribaa la joogay maqribkaas waa baaqi ilaa ceshuhu galo ceshaa la joogay meeshay ka rabeen waa halkaas waa baaqi waqtiga ceshuhu ilaa salaad subaxay gasho maxaa yeele xataa yadkula waqtu salaati ukhraa an haysana marka waxaa ayaga ay yidhahdeen culummada khilaafsan oo yidhi ayagu maxay qabaan culummadaas kale waxay leeyihiin waqtu salaati اlcishaa ilaa nisfi اleyl habeenka dhexbartankiisu ku dhammaada waxay uga jawaabeen waxay yidhahdeen kow xadiidkan sariix kumaan xadiisku waa saxiix laakiin kuma cadda inuusan ku caddayn waxaa ku tuse salaada subax ma la dhihi karaa waqtigeedu waa baaqi ilaa duhur laga gaaro ma la dhihi karo waa ijmaac lama dhihi karo waa ijmaac inuusan jirin marka qoraxda hadday soo baxdo waa tegey idan marka waxaa ladhaha xadiisku mudarid maaha xadiisku mudarid shay iska qiyaasoobayo shanta salaad ku qiyaasooba maaha wuxuu ka hadlaa salaadaha aan waqti u dhexayn oo laysku waafaqsan inaan waqti u dhexayn sida duhur iyo casr casir iyo maqrib maqrib iyo ceshe saddexdaasuu ka hadlaa yidhi amaa ceshe iyo subxi waqtiga udhexeeya daliilkeeduna wuxuu xadiidka kaloo saxiix muslimka ku yaalla oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam waqtu salaati alcishaa'i ilaa nisfi leyli alawsat waqtu salaati alcishaa'i ilaa nisfi leyli alawsat salaada ceshaha waqtigeedu waa intii laga gaaro habeenka kala barkiisa oo dhexda ah marka xadiiskaas waa saxiix waana sariix waana cadi marka qofku waa inuusan ceshaha khiyaar dib ugu dhigin oo usan niska dib uga dhigin maadaama xadiiskaas saxiixa oo sariixa u yaalla wasubxu subxigii wa subxu wa salaatu subxi waa salaadii subax wa awalu waqtihaa salaadaas waqtigeeda kan ugu horeeyana duluucu lfajri waa fajarka dhalashadiisa fajarka ahaanii oo labeeya salaada subax waqtigeeda ugu horeeya waa fajarka haaniga inuu dhasho oo ah iftiinka inuu hoos ka muuqdo isagoo ballaaran oo dhulka saas iskugu dadbo iyo buuraha afkooda iyo kaas weeye waa midkaas adinka dambe lagu adimo kaas iftiinkaasu ku dhashaa taas macnaheedu waxay tahay adinka hore salaad subax ma jirto qofkii tukadana kama ansaxaydo ma dhalan adinka hore waa baraarujin dadkii salaatuleylka tukanayay loo sheegaya in wakhtigii gebangaban yahay dadkii hurdaayay loo sheegaya in wakhtigii salaadu subax dhow yahay dadkii suxuuranayay loo sheegaya subxiga inuu dhow yahay waa ogeysiin iyo diyaargarow ee salaaddii ma dhalan adinka hore wasuxu subxiga wa subxu wa salaatu subxi salaadii subax weeye wa awalu waqtihaa waqtigeeda kan ugu horeeyana duluucu lfajri waa fajarka dhalashadiisa fajarka athani oo labeeya ilaa casirkiiyayna lamitoo shan waqti ay leedahayna salaada subax waqtulfadiila waa waqtiga ugu horeeya xadiisaana ku soo arooray salaadaha waqtiga ugu horeeya inuu fadli badan yahay marka laga reebo salaada ceshaha oo ayada xadiis gaarku ku soo arooray ilaa ululeyl in loo dibdhigaa inay fadli badan tahay salaadaha kaloo dhan waqtiga ugu horeeya fadli badan marka salaada subax waqtulfadiila waa awalu waqti waqtulikhtiyaarkana waa midkaas uu shiiqu sheegay oo ah wuxuu yidhi wa aakhiruhu aakhiru waqti wa aakhiruhu aakhiru waqti subxi subxiga waqtigiisa kan ugu dambeeya fi likhtiyaari fi lqowli lmansuubi ila alikhtiyaar qowlka loo nisbeeyey doorashada yamtadu waa taagnaana ila alisfaari caddaynta xoogaa inuu xoogaa iftiin u caddaado jawigii uu caddaado isfaarka ilaa laga gaaro isfaarkuna waa alidaa'atu waa caddaanshada wa aakiruu aakiru waqti subxi subxiga waqtigiisa kan ugu dambeeya fi likhtiyaari fi lqowli lmansuubi ila alikhtiyaar qowlka loo nisbeeyey doorashada ila alisfaari caddaynta wey waa inuu caddaadoon iftiin cad uu noqdo jawigii wa fi ljawaasi wa fi lqowli lmansuubi ila aljawaas qowlka loo nisbeeyey jawaaskana ilaa duluuci shamsi yamtadu wuxuu taagnaana ilaa duluuci shamsi qoraxda dhalashadeed inta laga gaaro halkaasaa waxaa ku jira yidhahdeen saddex waqti oo waqtuljawaas bilaa karaaha iyo waqtuljawaas maca alkaraaha iyo waqtu taxriim saddex waqtiya halkaas ka soo bixe waxa weeyaan waqtuljawaas bilaa karaaha waa intii laga gaaro gedgaduudka oo qoraxdii soo bixi rabto mana soo bixin qoraxu weli inta ka horayda wey inta ka horayda oo ilaa laga gaarayo duluuculxumra guduud inuu meesha koro inta laga gaarayo kaasaa waxaa la dhahdaa jawaas bilaa karaaha jawaas maca alkaraahana waa qoraxda soo bixideeda inta ka horaydo intaysan soo bixin waa karaaha laakiin hadda gadaala loo dhiga waana jawaas waa jawaas maca alkaraaha taxriimku waa in waqtigii uu ka baaqi noqdo laba ragca waxaan la tukan karin oo adoon labadii tukan ay qoraxdii soo baxdo hal ragca markaa tukatayna soo baxdo waa xaaraan ma banaano heerkaas in la gaarsiiya markaa sida casirkii oo kale shan ka dhigay faslun wa sharaa'idu wujuubi salaa salaada waajibideeda shardiyaalkeedu alaaatu ashaar shayaalo saddexa weeye faslun faslun haadaa kanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey iyo waxaa ka dambeeya wa sharaa'idu wujuubi salaati salaada waajibideeda shardiyaalkeedu alaaatu ashyaa shayaalo saddexa weeye waxaa jira shuruud ulwujuub iyo shuruud sixa waa laba shay oo kala duwan shuruuddan macnaheedu waxa weeya qofkii laga helo waa ku waajibaydaa salaad shuruudda dambe soo socotana qofkii laga hela salaadu waa ka ansixi marka shardu lwujuub iyo shardu sixa waa kala duwan yihiin shaqayskuma laha shuruuddan saddexuu sheegay oo uu yidhi saddexdaanu waa shardulwujuub macnaheedu wuxuu noqonaa saddexdan qofkaan laga helin salaaddu waajib kuma ah saasuu noqonaa macnuhu axad waa kan ugu horeeya alislaamu islaamnimo weeye wa haani midka labeeya albuluuqu qaangaar weeye wahali midka saddexeeyaana alcaqlu caqli wey saddexdaasuu ka dhigay shardulwujuub haddii sidaas lagu socdo macnuhu wuxuu noqonaa islaamaa shardiya gaalka waajib kuma ahan salaada saasay noqoneen buluuqaa shardiya oo waa inuu qaangaaro saqiirka waajib kuma ahan salaadu laakiin qofka weliga kaa saqiirka waajibay ku tahay salaada inuu amro marka uu gaaro xaddu tamyiis saqiirka asaga salaada waajib kuma ah laakiin markuu xaddu tamyiis gaaro toddoba sano gaaro mumayisna uu yahay qofkii weliga ahaa ee mas-uulka ka ahaa sabiga ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado waajib waxaa ku ah inuu caruurkaa salaada amro hadduusan amrina waa ku dambaaba ilahay uu caasiye waajibay ku tahay mana ku garaaci karo oo ma dili karo hadduu tuka diido tukow ley xoogaa u goodin oo canancanaanana markuu toban sano gaarana waajib waxaa ku ah weliga inuu jiraa tuko hadduu tuka diidana uu garaaco waajibay ku tahay amaa sabiga naftiisa waajib kuma aha salaada intuuba sabi yahay oo uusan qaan gaarin waajib kuma ah wujuubka waxay shardi u ah buluuq shardiga saddexaad waa alcaqlu qof waalan salaad waajib kuma aha in la amraana ma banaano xalamada tukan karo ilaa maba fahmaaya salaad marka waajibna kuma ahan in la amraana ma banaana wax waalan salaad shuruudda marka labada shardiyoo dambe albuluuq alcaqlu shaki male inay shardulwujuub yihiin waana mutafaq laakiin shardiga hore oo ah alislaam islaamnimaa shardiya falaa tajibu salaatu cala alkaafiri asliyi shardigaas ma ahan shardulwujuub ee waa shardu sixa sidaasayna shaaficiyadu markay joogaan furuucda waxay ku daraan shardulwujuubka ilaahay awooddiisa markay usuulu fiqiga joogaanna waxay ka dhigaan shardu sixa oo marka ay joogaan usuulu fiqiga culummada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan gaalka asliga ah furuucdu waajibay ku tahay qowlka asaxa bajuuri laftirkiisu kan xaashiyadiisa waa baraarujiyaa waa saas masaladu war male gaalka qur-aankaana sidaas sheega axaadiisu sidaasa laga fahma maa salakakum fii saqara qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu اlmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunaa nukadibu biyowmi اddiin u fiirso dadkaas ahlu naarkaa oo aayaddaanu ay sheegaydo waa gaalo kafara ah oo aan baxiga rumaysnayn ay ka hadleen wa kunaa nukadibu biyowmi اddiin fiiri maalinta abaalmarina dad beeniyaan ahaynay leeyihin haddana waxay leeyihiin alla markuuna cadaabayey wuxuu noo cadaabay salaada xaad uga tagteen marka fiiri aayaddaas sariixay ku tahay aayado badanaana sidaas tusaa gaalka aakira markuu tago loo cadaabi maa gaalnimadii keliya iimaankii uu ka tegay keliya loo cadaabi maa gaalnimadiina waa loo cadaabaa dhammaan waajibaadkuu ka tegayna waa loo cadaabaa dhammaan muxaramaadku ku dhacayna waa loo cadaabaa cadaaban fowqa cadaabi اlkufr cadaabkii kufriga cadaab ka siyaadaha loo cadaaba sida aayaadkaasu tusayaan sidaas darteeda qowlka صaxiixa wuxuu yahay alslaamu shardu sixa laa shard اlwujuub waxay yidhahdeen culummadu wuxuu la mid yahay islaamnimadu waxay la mid tahay waxay la mid tahay bahaaradii waa bahaaro macnawiya soo maaha islaamnimadu kufriguna inama lmushrikuuna najas waa najaaso macnawi qofka hadda muslimka ah ee janaabada qaba salaadu ma ka ansaxe ma ka ansaxayo laakiin salaaddii waajib makuta waa ku waajib maxaa leena marka dahaaradu inuu dahaaro qaataa waa shardu sixa salaada ansixideedaa ku xihan laakiin wujuubku kuma xidhno hadduu meel iska sexdo dahaaro qaadadiido waa dambaaba gaalkan saasaa laleey waxaa laleeyahay inuu isdahiro islaamnimo qaato islaamnimadaasu waa shardigii salaadda uga ansixi laheed laakiin shardulwujuub maahanoo hadduu islaami diido salaadu ku waajibi mee la dhihima waa ku waajib waa waajib uu dayacay marka waana qowlka shaaficiya iyo culummada muxaqiqiinta o dhan ay doortaan usul fiqiga markay joogeen imaam nawowi markuu joogo sharxu muhadabka masaladaas wuu ishkaalka wuu dareemaa wuuna baraarujiyaa culimmadii shaaficiyada markay usuulufiqi joogaanna dhahayaan islaamnimadu waa shardu sixa markay joogaan furuucdiina dhahayaan waa shardulwujuub in tanaaqud meesha kale marka wuxuu leeyahay gaalka laga dalbima adduunka gaalka asliga maalan waa gaal dimya muslimku ku hoos noolyahy waryaa tuko lama dhihi karo laga dalbi ma haddii uu soo islaamana soo qadee lama leh marka waa ku waajibaydaa maxaa faa'iideeda aakiro hadduu gaalnimada ku dhinto waa loo cadaaba cadaab gaalnimadii ka dheeraada marka wuxuu leeyahay culummada shaaficiyada markay furuucda joogaan oo ay ku leeyihiin islaamnimaa salaada u shardi ah ulama jeedaan gaalka salaada laguma laha ulama jeedaan ee waxay ula jeedaan laga dalbi ma gaalkiiyo dimio maala hadduu nagu hoos nool yahay waryaa tuko la dhihima hadduu islaamana soo qalee la dhihima saasay ula jeedaan ee salaada laguma laha ma ula jeedaan saasuu halkaasuu ka baxshay markuu salaada bilowgeeda mara halkaas uga hadla waa majmuuca sharxulmuhadab idan marka halkaas waxaan ogaanay islaamnimadu kuma jirto shuruudulwujuubka ee waxay ku jirtaa shuruudu sixada labada kaleeto ayaa ku jira waa labada kale labadaas kale wey shardulwujuub albuluuqu wاlcaqlu wa huwa marka waxaan u celaynaa labada saddexda u celimayno waxaan leenahay wa huwa maa dukira min alakhiirayni wixii lasoo sheego labada dambe ah aan leenahay bayjuurigu saas u dhalaaliyey labada dambe labadaasaa ilaa xadu takliife wa huwa ey maa dukira min alakhiirayni waxa la soo sheego labada dambe ah labadaas dambe xadu takliifi waa xadka takliifka haddii lu yidhaha qofku goormu mukalaf noqdaa man ilmukalaf albaaliq alcaaqli soo maaha xadkii takliifku waa xadkaas ee islaamnimadu waxa weya haddii kale maxaa imaana haddii saddexdaad u celido wa huwa madkuurko saddexdaa xadu takliif wey gaalku mukalaf maahana soo baxe ebri waa gaalku mukalaf waa xilaa saaran wa salawaatu salaadaha salaadaha almasnuunatu la suneeyey amsun shan weeye asalawaatu salaadaha waa jamc almasnuunatu oo mufradaha laga sifayna asalawaatu salaadaha waa jamcu anusaalim jamcu anusaalimku jamculqiluhu ka mid yahy jamculqilahana waxaa la yidhi sifadiisu inay mudaabaqaydo saasa afsaxa mar hadduu jamculqilaya laakiin maxaa lagu daweynaya waxaa la yidhi markay al ku jirto iska markay al ku jirto kuma jiraa l waxaa lagu leeyahay jamculqila iyo jamculkara waa meeshuu nakiraday markuu nakiro joogo baabkeeda la joogo wa ee jamculka marka la joogo alla gelsho jamculqilana waa noqon karaa jamculkarana noqon kara labada baabba waa la geli karaa marka ashu kuugu jirto saas darteeda maadaama labada baab la geli karo waxaad leedahay maanta maxaan ka dhigaynaa marka wey maxaan ka dhigaynaa salaadaha wa jamcu krat lma laa yacqilu alafsaxu اlifraadu fiihi yaafulu wa jamcu kasratin limaa laa yacqilu maa laa yacqilka jamculkasrihiisa alafsaxu اlifraadu fiihi yaafulu fulaanow waxaa faseexo badan haddii jamculkasrada la sifaynaa mufrad in laga sifeeyo ayaa waaba sida faseexada badneed marka asalawaatu nooga dhig ashaas waxa weeyaan intay jinsiye ka dhigto ama istiqraaqiya ka waxaw jinsiye ka dhig asalawaatu salaadaha salaadaha almasnuunatu markaas mufrad ka sifee waxaa tidhahdaa waa jamculkasra waa badan yihiin salaadahan ada loolama jeedo wax toban ka yar waa badan yihiin salaadahan ilaa waa soo laalaabanayaan mufrad ka sifee marka fasiixa ha kuu noqdee wa salawaatu salaadaha almasnuunatu la suneeye khamsun waa shan sidaas darteeda asha jinsiya haddaan ka dhigno khamsun mufrad waa khafri karna nabad wey asalawaatu salaadaha almasnuunatu la suneeyey khamsun shan wey alciidaani salaadaha shantaa markaa say shan ku yihin waxaad tidhaahdaa asalawaatu salaadaha salaadaha almasnuunatu la suneeyey allatii tusanu fiiha aljamaaco oo in jamaaca lagu tukado la suneeyo allatii tusanu fiiha aljamaaca ee la sumeeyo in jamaaca lagu tukado saasaad leeda jamaaca in lagu tukado khamsun waa shan maxaa yeele salaado sunnaha badana soo socda haddaad muakad dhiileed kuwa muakadaa soo socda marka waxay kuwaanu khaas la yihiin shantaahu waa kuwo sunno ay tahay in jamaaca lagu tukado dheh asalawaatu salaadaha salaadaha almasnuunatu la sunneeyo allatii tusanu fiiha aljamaaca ee in laysku jamaacaysto la sunneeyo khamson waa shan alciidaani waa labada ciidood walkusufaani waa labada madoobaad qorax madoobaad iyo dayax madoobaad iyo labada ciidood ciidulfitri ciiduladxa walistisqaa iyo waraabdalabka waraabdalabka saddex shantaas salaadood sida faradka jamaaca in loogu tukadaa sunna oo faradka inkastoo jamaacadiisu farta laakiin sida jama faradka oo kale faradkay shabahaan sida faradka oo in jamaaca loogu tukadaa saasay gaar la yihiin shantaanu intaasaa ka dhaxayda wa sunanu sunooyinka sunooyinka a taabicatu raacsan lilfaraa'idi sabca cashara ragca waa toddobiyo toban ragco kuwaan marka ma usan kala saarin mu'akadkii iyo hayru mu'akadkii ma usan kala saarin ma usan kala saarin lakiin sharaxa idin kala saari doono wa sunanu sunooyinka sunooyinka a taabicatu raacsan lilfaraa'idi faradyaalka sabca cashara ragca toddobiyo toban ragco weeye ragcat alfajri labada ragcoo salaada subax ka horayda wa arbacun qabla duuri afar duurka ka horayda wa ragcataani laba ragcoo bacda bacda duur duurka gadaalkiisa ku sugnaadeen wa arbacun afar qabla alcasri afartaanu muakad maaha waa hayru muakad afartaanu wa ragcataani laba ragcoo bacda almaqrib ahaadeen wa alaaun saddex bacda alcishaai ahaadeen wuxuu isku daray raatibo iyo witir laba ragcoo raatiba oo cishaa ka dambayda iyo hal ragcoo witriya uu isku dar markaasuu saddex isku yidhi waaba sheegay saddexdaasoo yuutiru uu ku witraynayo biwaaxidatin mid waaxidado midna saddexda ka mida laba raatiba oo cishaha la socotu inta tukado uu witirkii hal ragco ka dhiga waa meesha ugu yare marka salaadahaas uu sheegay muakadka muakadka shaaficiyadu waxay leeyiin waa toban tobankaas waxay leeyiin labada ragcoo salaada subax ka horayda duurka laba ka horayda duurka laba ka dambayda maqribka laba ka dambayda iyo cishaa laba ka dambayda ahlucilmiga gabalna waxay ku daraan duurka in afar laga hormariyo oo waxay yidhahdaan raatibada mu'akadada waa toban iyo labo xadiidka si qofka uu mar walba u rejeeyo xadiiska nabigu yidhi sala allahu alay slm laba iyo toban ragco oo sunnaha qofkii afar iyo labaatanki sacmana habeenkiiyo maalinkii qofka tukada jannadaa guri looga dhisaa marka xadiis saxiixana waa ku sugnaaday nabigu kama tegi jirin duurka ka hor afar kama tegi jirin saas darteeda inuu xoogaa qofku labiiyo tobanka ka dhigto waa wanaag badanta shaaficiyada laakiin af waxay yidhahdeen waa toban wa alaaثu nawaafilan sunooyin oo saddexa muakadaatun waa kuwa la adkeeyey sunooyin saddexa muakadaatun waa kuwa la adkeeyey salaatu leyli salaada habeenkii wa salaatu duxaa barqinkii salaadiisa wa salaatu taraawiixi salaada taraawiixdoo ramadaanka la tukado saddexdaas salaadood waa sunnooyin oo aad loo adkeeyo mu'akad ah taraawiixda jamaaca lagu tukadaa maxaa kuwii hore loogu dari waayey waxaa loogu dari waaya bil gaara wey mahan sanadkao dhan salaadahaas horeo laga hadlaayey waa mar kasta laakiin salaatuleylka ramadaanka unbaa jamaaco joogtaa lagu tukan karaa inta kale habeen habeen jamaaca lagu tukan kara lakiin lama joogtay karo oo si daa'ima loogama dhigi karo jamaacada wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed